waxaan rabaa inaan reer gaaris baaq u diro waxaan baaq ugu dirayaa xiisadan iyo mashquulkan iyo dadka shaqada laga tira oo sheegahayaan baan waxyar baaq uga dirayaa horta countiga waa counti cusuban saddex bilood unbuu hadda shaqa laga sameeye countigan oo weliba shaqo weyn oo laga sameeye aan jirin dadka shaqada hadda laga tiray oo a sheegahaysiin waxaa jira guddi baa la qabtay oodhita ugu hore sameynayan shaqadaas oodhitii shaqadooda haddana waxaa guddi baa la qabtay oo haddana guddigaas baaritaan ku sameyni doonaan dadkan horta dowlad baa na soo martay laba county government laba gavana oo nadiif iyo calibuno qorane qofkii bood aan marin qofkii maray qofkii si kale lagu qoray dowlad cusuban hadday imaato waa inaa horta dib laiskugu noqdo walaalahey reer gaarisa waxaan ugu baaqayaa dadka oo buuqahayaan waxaan rabnaa waxaan jecel yahay inay cabashadooda guddiga uu gabanaha sheegay ay u geystaan oo guddigaas su-aalaan siday shaqadan ay ku galeen ama sidii looga joojiyey marka cabashadooda inay u geystaan guddigaas asaga ah guddigaasaa jawaab ka bixini siday countiga kusoo galeen ma aha gabanaha shaqada hadda guddigaasaa la wareega su-aasha iyo cabashadiina guddiga u gudbista qof kasta su-aalihii laga su-aalay meeshaas waxaa ka jawaabo intaa kasoo soko waxaa idin dhihi lahaa xiisada iyo buuqa iyo social mediaha haliska dhaafo gabanaha waa gabanaha anagi annagaa soo dooranay ee waa walaalkayn wixii ilaahay nooga qoro countiga waan ka helaynaa wuxuu ilaahay nooga qorina maba helayno marka waxba qof kasta shan sana buu leeyahay shantiisa sana ha lagu xurmeeyo hana loo dhaafo shaqada siduu u qabanay gabanaha asagaa garani qof la gacan bidxeelhaya malaha countiga waa countiga annagoo dhan intaan ungurmane aan soo dooranay nadiif jaamac waana ognahay inuu countigan wax ka bedeli doono marka walaalo shinow annakay dan noo tahay xiisada iyo buuqa ha laga daayo bulshada waa idin baryayaa